magacayga horta waa aadan sheekh ibraahim waxaan ahay dadkan cashaabta haddii ala yidhahdo dadka isbiiman waa ku tirsanay waayeelada horaa ka dambeeya haddii ala yidhahdo dad tiro badan waa ku maaran jiray ilaa labaatamiyo qof wada ku maarinay alxamdulilah ilaahay qadartiisa waa amuurta waana qabatay lacag tobanka kun oo kale in ka roon inay aga gasha waa u malaynaya
dadku ee, badanaa isbiima ma yaqaanaan haddaad si kale u dhigto waagii dowladda jirtaa la yaqaan meeshan oo daawadu kusoo degan jirtay isbiima la dhihi jiray isbiimadaasaan ku tirsanay anigu wax yaraanbu ka joognaa dadka isbiim saddex qofood lamka noolnaa inta kale waa dhammaadeen waayahay Eem, dadka aad ee, noloshooda maareyn jirtay imise qofoodaa wax barata labaatan qofood oo kalan aan hadda macata gacanta ku hayo wax ka sii badanna waa waa sii maaray waa waa sii waa sii jihiyey hadda nolosha dadkaas xaggee bay ku dambaysaa maadaama wixii laga biilaya ay gubteen hadda hadda noloshooda waxay waxay loo- loo- lagu bilay waxaa la wixii waa gubtay hadda kabacdi wixii ilaahay na waafajiya arkayna insha allah sidaas weeye xalay markii lagu sheegay in hantidaadii gubatay dareenkaagu sidee buu noqday Dagaalka zaa'id uu ahaa dee jidkana lama soo mari kara arrigi dhibaataa jirta xabadii waxba dhacayeen intii naf la haligi lahay waxaan isdhay bal hanta waa la heli doonaa ilaahay iyo sabr ayaa imaan allah kaa siiya saree baan isdhay sidee kugu soo gaartay in dukaankaagu gubtay lama sac ka bacdi waa isoo gaareen telefoon dariska iisoo direen waxaan dhahay shaadanow amuurtii waa dhacday ee dabkiiyaa kacay ugu ay dhaheen imise sana ee, imise sana adigu jirtaa oo da'deedu waa toddobaatan iyo afar sano imise sanoo ka mid ah daawadan iibinaysay Eh, toban iyo afar sano maan inta kale waa shaqadaan ku jiray
xasan Een, xalay meeshaan waxaa ka dhacay mucjiso aad iyo aad u weyn meesha la yidhaahdo dabku wuxuu ka kacay huudheyda ilaa meesha oo diinsiga meesha la yidhaahdo ilaa hilibleyda marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin annagoo kale carwadan aan leeyahay iyo carwadan kale alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa iskale waxaan waa la iska helayaa ganacsi waa ujeedaan hadde dukaamadi waa gubtee waddankii oo dhan wallaahi hanti alxamdulilah rabbilcaalamiin waa wixii aan haysanno waa naga gubteen waxyaalo yar wax yar baa laga cayniyey oo adigu hadda aad u badneen wallaahi qiimaha ilaa hadda dabku aad buu baaxadiisu u weyn yahay qaybta huudhayda oo dhan waa gubatay ilaa hiliblaha meesha oo hilibka digaagga meesha la yidhaahdo ilaa diinsiga wixii iduu suuqa khalifo dhankaan uga soo rogan dabku baaxadiisa aad buu u weyn yahay laakiin ilaaha mahad iska lehoo waa la soo gaaray waxaa soo gaaray ee, dabdamiskaa soo gaaray marka maasha allah ilaaha mahad iska leh haa waa jooga haa May- maasha allah alxamdulilah ilaah mahad iskale dadaal waa la sameeyey haddaan dadaal la sameyn dabkan wuxuu sii saameyn lahaa macnaha khasaaradiisu aad bay usii weynaan lahayd meelo kaleu sii gaari lahaa marka maasha allah ilaah mahad iskale dee dadaalku ma yareen wallaahi maasha allah carwadan darisa nala aheyd tan kale darisa nala aheyd waddankii hadda asxaabtii iyo dhallinyaradii iyo carwooyinkii waxaa isla lahayn oo dhan kaasa waa ilaahay baani sii ilaahay aan ka qaaday magacay abshirxaan xasan la yidhahdaa dhibaatadan haa laba dukaanaan ku lahaa dadka muslimka oo meeshaan iskale gedigood masiibo rabaaniya ku dhacday suuqaan maqribkiyaa laga hoyday saddex saac inta aan la gelina suuqoo dabkoo ka kacay qof wax ka caynsata boqolkiiba hal waaye ma garatay dowladda sharafta leh iyo dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa arrintan si degdega in wax noogula qabto wax ma qarsan karno dabkii yacni awoodaan ku daminay waa weynay ilaahay mahad ka gaartay hormuud iyo dowladda damiyey ciidamo ay soo direen iyo dabdemisyo ay soo direen waxaan haddana codsanaynaa dabka in nagala caawiyo dhibaatadii naga gaartay guryuhu sandaqaday ahaayeen bulkeeti waan dhisa weynay awoodaa noo diiday iyadiina waa nagala gubay qo- wax yacni reerihii iyo ilmihii wixii lagu noolaynayeen meeshay ahayd waxaan codsanaynaa si deg dega in wax noogula qabto oo dabkaa noogala nasteexeeyo dhar iyo dukaankii dhammaay wixii nolosha laga raadinaa xaggee jireen waxba lagama caymin bakeeriga shaah lagama caymin waa kaa hal qofa wax u ceynteen male inta hadda waa kuwaan kulli waa wada taagan yihiin ma fahantay marka waa kuu sheega wixii jira hadde suuqa waxaan ku lahaynaa sandaqado dhar lagu gadayo dharkiina waa baabaa guryihiin waa gubteen dabku citin ma laha waxba ma reebin waxna kama tegin waxaan codsanayaa dadka muslimiinta in la caawiyo oo dowladda sharafta le iyo dadka muslimiinta ay u soo gurmadaan oo guryihii la dhiso oo yacni noloshii la soo celiyo ilaa noloshii waa waad arkaysa maanta ma meel lagu noolaan karo waa meesha ku taalla Ad- ad- naftii maalkiiba waa israaceen Adigu ko- bini'aadamkii laakiin dooxo nool kuma dhiman ilaahay wuxuu ku dabamarya ku dabamaraya allah wax bixiya insaan maa wax bixiya allaha subxaana wax bixiya ma ogtahay allahan haddana codsanaynaa inuu wax bixiyo waxna siiyo uuna caawiyo Be- maxaa kaloo sheegaynaa inay dowladdii aan u gudbina liiskeena war ma aqaan badan iga wad waayahay imise qofoodaa wax baratay dadka adigu aad maaraysa noloshooda
sheekh ibraahim weeye anigu waxaan ahay dadka cashaabtan ahay oo dadka daawooyinka waxay leedahay dadka isbiimaan ku tirsana isbiima waagii hore dowladda jirtay dadkaasoo ku tirsanaa marka meelahan daawo ku samayn jiray alxamdulilah dad badan waa ku maareen jiray adamku masiibadaas waa iska dhacday dariskaygana dadkan kulli wada ganacsi ay ahayn alxamdulilah abuurtaasaa dhacday haddii alla yidhaahdo oo ugu yaraan tobankoo waa gaareen tobankoo kun oo kale waa gaareen alxamdulilah tobankoo kun waa gaareen maya ma- alaab tiro badan oo aan samaynayo iga- iga baaba'een oo qalab aan oo wax ku samayn jiray kulli dhammaantood waa baaba'een maxabad ma jiraan kulli waa baaba'een waa sida maya alxamdulilah aad iyo culaas weynana saaran alxamdulilah ilaahay waa inoo garaa haddana ilaahana siin doona insha allah saas halkan oo ugu yaraan adigu dad oo labaatamiyan gacanta ku hay waa sidoo alxamdulilah saalka halkiya